إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a taliska howlgallada qaaradda afrika ee maraykanka ayaa qirtay duqayn ay ka geysteen sannadkii hore ee labada kun sagaaliyo tobanka deegaanka kunyabarow taas oo ay ku dileen dad shacab ah oo ay ku jirtay gabar jirtay labaatan habeen oo keliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay cudurka korona ee caalamka ku sii fidaya iyadoona talooyin muhiima soo jeedisay munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayey tartanka qur-aanka kariimka ee bisha ramadaan oo ay qabatay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ka dhacday masjid ku yaalla magaalada bulafulay ee gobolka baay faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo ka dhacay waddanka etoobiya qiimo koror baasan ayaa laga dareemayaa suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaalla magaalada qardho oo ka mida deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa iminkana u diyaargarooba warkii oo fidsan القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shanta bisha ramadaan ee sanadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada oo ku beegan siddeed iyo labaatanka bisha afaraad ee abril sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan taliska howlgallada qaaradda afrika ee maraykanka ayaa qirtay duqayn ay ka geysteen sanadkii hore ee labada kun sagaal iyo tobanka deegaanka kunyabarow taas oo ay ku dileen dad shacab ah oo ay ku jirtay gabar jirtay labaatan habeen oo keliya diyaaradaha maraykanka waxay duqayntaas ku dileen ilaa saddex ruux oo shacab ah islamarkaana ay ku jirtay gabar adduunka joogtay labaatan cisho oo keliya iyagoona sidoo kale dhaawacay hooyadeed oo umul ahayd qaar ka mid ah wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo goobta ay duqaynta ka dhacday xilligaas tegey ayaa wareestay hooyadii ay maraykanku dileen gabadheeda iyo hooyadii dhashay macalinka duqayntaasi lagu dilay aniga qoolkaanoo dhex jiifaa cunu ilmaha lasoo orda laba gabdho waay markaa lasoo orday daashka waxaan lasoo aaday qoolka qoli barsad waay qolka markii qolka duleeshamaha gabdhaha lasoo orday cunugta anoo la taagan oon safe oo kacada fadhiisanaya aa cunugta yarta maskaxdana ka dhacday anina gacantii markan saas iiga dhacday hooy cunugta waa dhimataan dhaa cunugta waa kudeysa cunugta waa iska dhiga saa'idaan u dhiig baxa gacanta hilibka caadiya u dhexgasho alxamdulilah marka halka ilaahay kaalma hadda wallaahi mar anaga saas aa u seexan cabaar aan jiifno ee bilaabata midii dambena waa mid saas wax u haligta tii dambe waa wax saas u haligta aniga firir le waxa gaara gabadha yartan maskaxda beesha alxamdulilah marka cunugtan labaatan beri meelahaasee dhalanta umulaaba ahay dad shacaba guryadana ku sugan ahayn mar dambe oo saa'id u dhiig baxaa wiilalaa noo soo gurmadeen sidii laygu keenay isbitaalka
eliyas halkee wax kaasoo gaaray jilibka maxaa jilibkaaga dhacay xabad hadda ka waran maxaa dareemaya xanuun goobtaad ku sugnayd gabadha yar ee ku geeriya tuulaasha maya yaa wax u gaarsiiyey maras
ilaahow jinaadku waraabi
hooy magaca aadama sheegow cadaabta alle ma tus tawxiidkiiyo toobooda sameema horda jirin ilaahow afeebi ilaahow afeebi olo maalin dimeedaas ahaa maalin dugsi duqayntaas waxay dhacday saddex iyo labaatankii bishii labaad ee febraayo sannadkii labada kun sagaal iyo tobanka siday africom ku sheegtay war ay soo saartay kaas oo ay ku qarinaysay duqayntii ka dhacday deegaanka kunyabarow ay ku dileen dadka shacabka ah diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee dowladda maraykanka ayaa sidoo kale xilligaas burburiyey xarumo caafimaad iyo guryo ay lahaayeen dad rayid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay cudurka korona ee caalamka kusii fidaya iyadoona talooyin muhiima soo jeedisay faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali sheekh cali maxamuud raage shaqaale dheer ee afayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si faahfaahsan oo qota dheer waxuu uga hadlay cudurka korona kaas oo caalamka aad ugu sii faafaya islamarkaasina shisheeye badan laayay kuwo kalena ay iminka isbitaalada la jiifaan shaqaale dheer waxa uu sheegay in cudurku uu yahay ciqaab xagga allah subxaanahu watacaala ka timid oo addoommadiisa uu ku xasuusanayo ciqaabka aakhiro cuduradani waa ciqaab iyo canaan xagga rabbi uga timid addoommadiisa kuwooda gaaladaa iyo kuwooda muslimiintaaba si uu u xasuusiyo dulmiga iyo macaasida ay faraha kula jiraan ayna u ogaadaan in cadaabkan ka adagi uu dambeeyo qaala allahu tabaaraka wa tacaala dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi annaas bima kasabat aydi annaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun cabdiraxmaan isacadi isagoo aayaddan fasiraya wuxuu yidhi waxaa muuqday fasaadkii bad iyo berriba fasaadkaas oo ah mid nolosha ku yimaada isla markaasna nusqaamiya sida inay aafooyin ku yimaadaan noloshii cudro iyo xanuunno ku dhacaa naftooda taasoo ka timiday wixii ay gacmahoodu shaqaysteen marka si ay u ogaadaan in allah subxaana wa tacaala ka abaalinayo camalladooda ayuu adduunyada ku siiyey tusaale ku aadan abaalmarinta acmaashooda xun si ay uga laabtaan acmaashaas xun ee fasaadka u keentay si ay u hagaagaan arrintooduna ay u toosto qaala allahu tabaaraka wa tacaala walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun waxaan u dhadhan siinaynaa cadaabka yar intaan la gaadhinin cadaabka weyn si ay u soo laabtaan afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu sheegay in dadka muslimiinta looga baahan yahay inay ka fogaadaan dhagarta shisheeye ee cudurkan la xiriirta dhanka kalena waa inay muslimiintu ka fogaadaan dhagarta gaalada ayna ka taxadaraan in si ula kaca cudurradan loogu soo gudbiyo waayo gaaladu waa cadowga muslimiinta dhibaatayntoodana kama gaabinayaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inaysan ku degminin magacyada gaaladu la baxday ee laydinku marin habaabinayo sida waxaa loogu yeedho united nationka african union igad iyo wixii la midka ah cudurka maanta muqdisho laga sheegayana waa inaad ku baraarugtaan inay iyagu keeneen ayna ka howla yihiin sida ay u sii faafin lahaayeen waayo kiiskii ugu horreeyey waxaa laga helay xalale oo ah xarunta ugu weyn ee gaaladu ku leedahay xamar waana inaan ka digtoonaanno isbitaaladooda tallaalkooda daawadooda cudurkan ku saabsan ilaa la helo dhaqaatiir muslimiina oo caddeeya nabadqabkooda iyo daawanimadooda qaala allahu tabaaraka wa tacaala in tamsaskum xasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha haddaad wanaag heshaan gaalada way muurjinaysaa haddii dhibaata idinku dhacdana way ku farxayaan aanna ogaanno in gaalada waddankeenna joogta ay ka mid yihiin kuwa allah ku kufriyey oo la mida kuwaas uu allah subxaana wa tacaala adduunka ku ciqaabayo ciqaabkooduna wuuna saamaynayaa waayo waynala joogaan cadaabka ku yimaadaahina wuuna camimayaa ee aan ku dadaalno sidaan isaga bixin lahayn iska dheerayntooduna waxay ka mid tahay ka hortagga cudurrada noocana waddamada ugu badan ee cudurka korona uu ku faafay waxaa ka mid ah shiinaha iyo waddamada reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyo kuwaasoo dad badan ay ka le'deen oo kuwo kalena ay tabcaan yihiin shaqaal dheere ayaa waxa uu soo qaaday in waddamadaasi ay yihiin kuwii mudnaa cudurku inuu ku dhaco maadaama ay dhibaato ku hayaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah shaqaal dheere waxa uu muslimiinta ugu baaqay in ay allaah ka baryaan in cudurkani uu shisheeyaha ku asiibo waxaa la gudboon dadka muslimiinta ah marka ay maqlaan in cudurro laayaana uu allah subxaana wa tacaala gaaladii ku asiibay inay ugu horrayn ku farxaan in allah subxaana wa tacaala cadowgoodii dhibta badan ku hayay uu uga aarguday uuna dhadhan siiyey xanuun la mida kii ay muslimiinta ay dhadhan siiyeen tusaale ahaan gaalada shiinuhu imise muslimiina ayay turkmenistaan ku gumaadeen imise ayay xabsiyageliyeen imise ayay hantidoodii dhaceen kuwaasoo gacmaha allah subxaana wa tacaala u taaganayay iyagoo ka baryaaya inuu cadowgooda shiinayska uga aaro waddamadan reer galbeedku meeqa muslimiina ayay ku gumaadeen afghanistaan ciraaq suuriya yeman soomaaliya iyo waddamada maqribul islaami oo dhan kuwaasoo waxaa loo dilaayey ay ahayd inay muslimiin yihiin oo keliya allahna ka baryayey inuu cadowgooda baabi'iyo marka way mudan tahay in halaagooda lagu farxo allahna looga mahad celiyo musiibadaas uu cadowgeennii ku riday faqudica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa la dabar gooyey kuwii daalimiinta ahaa allah subxaanah wa tacaala ayaana ku mahadsan inaysan u muujinin gaalada marnaba wax damqasho ah oo ay uga damqanayaan ciqaabkaas uu allah subxaanah wa tacaala ku riday waayo iyaguba kama danqanaynin muslimiintii ay gumaadeen tan kale ruux muslima oo xad uu ku dhacay laga oofiyey ayaa la yska reebay in xadkaa looga dhimriyo qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddaba seebaha gaal allah ku kufriyey oo uu allah ciqaabay looga damqanayaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam ayaaba loo diiday inuu wiilkiisii u damqado oo lagu yidhi qaala yaa nuuxu innahu leysa min ahlik innahu camalun hayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm innii aciduka an takuuna min aljaahiliin nuuxow wiilkaadii ma ahan waayo wuxuu ahaa gaal ee ha ii weydiinin waxaadan ogayn waxaana kaa waaninayaa inaad jaahiliinta ka mid noqoto gaaladana waa in lasii habaaraa inuu allah subxaanah wa tacaala halaagga u sii siyaadiyo waana sunnadii ambiyada nebiyullaahi nuux wuxuu yidhi ilaahayow gaalada cid dhaqaaqda ha uga tegin wa qaala nuuxun rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo sheegay in cudurka uu gudaha dalka soo gaaray ayaa waxa ay weeraro ku qaadeen masaajidda shaqcaldheere ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrintaasi iyo arrimo kale waxa ay maanta samaynayaan dowladaha murtadiinta ah ee caalamka islaamka gaalada uga wakiilka ah oo ay kow ka tahay midda muqdisho joogta iyo wakiiladeeda gobolladu waa uun rabitaankooda iyo kudaysho ay gaalada ku dayanayaan iyo cadaadis la rabo in ummadda la saaro oo keliya haddaan tusaale idin siiyo ummadda waa la cunaqabateeyey dhanka kalena ishii cudur ka soo faafaayey ee xalane cidna waxba kama qaban loomana socdo goobihii munkarku waa furan yihiin halka masaajiddii iyo dugsiyadii kuwa horeba lagu soo rogay in la xiro halkii miisaanku ahaa inay goobaha cibaadadu noqdaan kuwa ugu dambeeya haddiiba daruuradu keento tan kale masaajiddu waa halkii la rabay in loo cararo oo allah loogu taqarrubo laguna baryo si uu cudurkan nooga badbaadiyo marka in iyaga laga bilaabo waxaan leenahay baroorta orgiga ka weyn tana kalaa jira in annagoo muslimiina nagala xiro masaajiddii gaaladana ay maantay masaajiddii addinka loo diidi jiray ay oggolaanayaan in shanta waqti makaroofon looga addimo iyaga oo daawo iyo badbaado ka raba sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu muslimiinta ugu baaqay in ay la yimaadaan asbaabaha cudurka looga hortegi karo amaba lagu dawey karo ee aan shareecada islaamka ka hor imaanaynin islamarkaasina la iska ilaaliyo dhagarta shisheeyaha munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayay tartanka qur-aanka kariimka ee bisha ramadaan oo ay qabatay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ka dhacday masjid ku yaala magaalada buulafulla ee gobolka baay فلتخبروا من بعدكم من جاركم أن العطايا حفظ وآين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم kadib saddex maalmood oo xiriir ah uu socday tartankan ayaa waxaa munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayay ay ka dhacday gudaha masjidka jaamaca ah ee degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga ah ee baaiyo bakool xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada culimaa u diin iyo martisharaf kala duwan ayaa waxaa lagu maamuusayay ku dhowaad konton ruux oo isugu jiray macallimiin iyo arday islamarkaana ka socday deegaanada maamulka islaamiga ah ee baaiyo bakool kuwaasoo ka qayb galayay tartanka qur-aanka kariimka oo ay qabatay wilaayada islaamiga ah ee baaiyo bakool tirada macallimiinta ka soo qayb galay tartanka qur-aanka kariimka oo ay qabatay wilaayada islaamiga ah ee baaiyo bakool ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa saddex iyo toban macallin oo ku tartamaya soddonka jus ee qur-aanka kariimka halka tirada ardayda ee ka qaybgalaya tartanka ay gaarayeen soddon iyo shan arday kuwaasoo iyagana ku tartamaya soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka guddigii daadihinayay musaabaqada ayaa ugu horreyn ku dhawaaqay natiijada tartankii dhex maray macallimiinta waxaana kaalinta koowaad galay tartamo ka socda degmada buurhakaba waxaana la guddoonsiiyey lix boqol oo dollar iyo shahaado sharaf halka kaalinta labaad uu ku guuleystay tartamo ka socda degmada waajid waxaana isla la guddoonsiiyey shan boqol oo dollar iyo shahaado sharaf musaabaqada marka bay ku tartamaan way bakakoobanayaan toban iyo saddex qof oo macallimiin ah iyo soddon iyo shan qof oo arday ah oo kusoo socdaan muxaasadooyinka ama degmooyinka wilaayada baaybakool ee kakoobanka macalinka koowaad oo kaalinta koowaad gari koley un waa macalin ibraahim aadam suure ma sheenay darajo ahaan boqolkiiba boqol maynan tartamaayo muxaasabada uura kabe jaayisida usaxalina may banaagtay lix boqol dollar may kaloo dhukorya insha allahu tacaala shahaado oo shahaado shahaadata shukriga wa takdiiriha faa'iidka lamaad ama lanka kaalanta lamaad galimay waa macalin cabdullaahi saaq ibraahim maynan tartamaayo muxaasabada waa natiijadiisna may waa sagaal sagaal i bar waay jaayisadu salaawna may banaagdaata shan boqol dollar shahaadadaas oo shahaado sharaf ah faiska sidaad ama lanka kaalin sidaad galibay balaaray macalin maxamed xasan cali waa macalin maxamed xasan cali natiijadiisna may bahayde sagaalan iyo sagaal iyo sheeni maynan tartamaayo degmada diinsoor jaaizadii abaalmarinta wadala guddoonsiyahayn maybu afar boqol dollar iyo shahaad sharaf kan afaraad macalinka afaraad oo kaalinta afaraad gali maybu waa macalin haruun uwow cabdinuur natiijadiisna may bahayde sagaalan iyo sideed sagaal iyo sideed iyo sheeni maynan tartamaayo muxaafadada ama degmada baydhabo yaan tartamaayo jaaizadiis may baa abaalmarin halay lacag saddex boqol dollar ah iyo shahaado sharaf macalinka shanaad waa macalin nuurow macalin cali cusmaan ma basheenay boqolkii sagaal iyo afar dhibic shan iyo natiijadiisa maynan tartamay macalinka buulada buulfulay yaan tartamaayo degmada buulfulay jaaizadiisi abaalmarintiisna may baa laba boqol dollar iyo shahaado taas kadib insha allahu tacaala macalinkan ka dambeeya oo kaalinta lihaad gali mayb waa macalin cusmaan cali kuus mayba kusoo adee degmada diinsoor iyo antartama ma sheenay sagaal iyo saddex iyo sheeni jaayizadiisna mayba abaalmarin way baan ka adaday lacag boqol dollare iyo shahaado sharaf intaasi kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartankii dhex maray ardayda oo ahaa soddonka jus ee qur-aanka kariimka waxaana kaalinta koowaad galay arday lagu magacaabo cabdifitaax axmed madoobe oo ka socday degmada buuraha kaba waxaana abaalmarin ahaan loo guddoonsiiyey saddex boqol oo dollar kaalinta labaad waxaa galay cabdiraxmaan maxamed ilyaas oo ka socday degmada waajid waxaana isna abaalmarin ahaan loo guddoonsiiyey laba boqol iyo konton dollar marka insha allahu tacaala haddana baan weerane wadanku jirsiyo ka maryaan ardaygan ka horreeyay oo kaalinta koowaad gali oo boqolkiiba boqol sheeni way ballaaray cabdifataax axmed madoobe marka insha allahu tacaala way basheenay ardaygaas boqolkiiba boqol degmadu suntartamaonumay waa degmada buura kabwa jaa-isdimay baan halay saddex boqol dollar jazaaka allahu khayran hadhaw waa gaabo insha allahu tacaala faaidka lamaad kaalinta lamaad lan ka galay ardaygaas may balaaray cabdiraxmaan maxamed ilyaas mayn tartamaayo degmada waajid mayna sheenay natiijo ahaan sagaalan iyo siyeed abaalmarintiisna may banaagdaasa insha allahu tacaala laba boqol iyo konton dollar ee jaa-isan halay ardaygaas ardayga sidaad oo toban ku jirta kaalinta sidaad an gali mayb waa ibraahim maxamed cusmaan oo sheeni sagaalan iyo todoba dhibic shan maynan tartamaayo muxaafadada fulay ama buuli fulay wadanku jirsiya ka tartamaayo jaa-isiisna mar nagatay laba boqol dollar naage jazaahum allahu khayra marka intaasaanka gudumaysa wadanku jirsidiya sunugya kaalmada galeen waa buur rakabi waajid fulay ugu dambayntii sidoo kale waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardaydii ku tartamayay shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka waxaana kaalinta koowaad ee shan iyo tobanka jus ku guulaystay arday ka socday degmada buurhakaba halka kaalinta koowaad iyo labaad ee tobanka jus ay ku guulaysteen arday ka socday isla degmada buurhakaba
gudubna ardayga koowaad oo kaalinta gali way baxaayay kaalin koowaad gali koley dadka indhahooda tiigahayana allahu tacaala oob la sheega kolley insha allah waa takbiirnadaas qofsul doonta kaale may buu ahaa ardaygaas boqolkii boqol sheenay commissiontajiis waa buura kaba buur musaabaqada may waa macalimiintan kaalinkooda kahay tan marka soddon kujisna kaalinkooda kahay tan hadda maraayno commissiontajisan yaa kaalinkooda jazaahum allahu khayran ilaahay barakaay marka abaalmarin iyo mahadcelin iyo shukri badan ya leeyin jazaahum allahu khayran ardaygaas marka may balaaray commissionta jis oo kaalinta koowaad ka gali may laaray yuusuf xasan cusmaan boqolkii boqola sheenmaynu un tartamaayo muxaafadada buurakaba commission commission jisa ka tartamaayo abaalmarintiisna may nagatay lama boqol iyo konton dollar daaiska labaad oo commissionta jis ka tartamaayo may bahaya abdaqaadir cali cali yare abdaqaadir cali cali yare waa mayna sheenay sagaalni afar dhibic shan yasheeni natiijo ahaan mayna ku socday degmada diinsoor commission tigiskaana lamaadyan gali waa laba boqol dollar yan jaaisiisnata ardayga kale saddexaad magaajii may ballaaray oo commission tigisan ka dambeeya kaalin saddexaad waa abdifataax macalin xasan cali oo sagaal iyo afar sheeni natiijo ahaan maynan tartamaayo muxaafadada labaatan jiro jaaisidiisna may banagatay boqol iyo konton dollar intaas may baan ka gudubnay commission tigis commission kujis may waa wanka kaalinta koowaad gali may laahay magaajii yaxya axmed maxamed mayna sheenay sagaalin sagaal iyo sheeni buundacan degmadan tartamaana ma waa buu rakab buu rakab yaan tartamay kaman ku jir waa laba boqol dollar iyo jaayizan waaldhadi ardayga labaad ee kaman ku jirnamay waa haddana macalin maxamed maxamed macalin cabdullaahi aadam sagaaliis iyo lixdan maynan tartamaayo muxaafadada buu rakab jazaahum allahu khayran hadda aragaytan lamadan kaalam iyo isku darsadan wadan ku jir kaalan kowaad commission ku jir kaalan kowaad kaman ku jirnamay waa kaalan kowaad iyo lamaad marka walbalana dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan degmooyinka muxaafada wilaayadii ka koobanta degmooyinkaas insha allahu taala in degmada buura kaba laka daydo marka way waa insha allahu taala rali tanaafasil mutanaafisuun qur-aanka ilaahay waa laka tartamaan kuwi yoona may buuxaan ardaygaas kaalinta koowaad iyo kaalinta lamaad ishal haayan tobanka jir boqol iyo konton doolar iyo hali ardaygaas oo kaalinta lamaad gali kan sidaadan ka dambe baybalaari xasan soomow ben sagaaliyi kow iyo shan natiijadiis maynan tartamaayo labaatan jirow toban jis ka tartamaayo
wilaayada islaamiga ah ee baiyo bokol ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran iyagoona bulshada ku dhaqan wilaayadaas ay ku tartamayaan furista macaahidda sharciga ah kuwaasoo ay ku dhiiragelinayaan mas-uuliyiinta wilaayada iyo hoggaanka dhaqanka islaamiga ah ee jooga wilaayada baiyo bokol فلتخبروا من بعدكم من جاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمباركم طبتم وطاب غراسكم ودعتم sida uu faahfaahinta warkaani ku eegaya waryaheena maxamed cali aadan faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo ka dhacay waddanka ethoobiya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa ku waramaya in shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaan la yidhaahdo moota iyo magaalada addis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ugu yaraan koob iyo toban qof ayaa ku dhintay shilkan halka tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen shilka ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay laba gaari oo isku dhacay kuwaasoo kala ahaa gaari xamuul ah iyo bas gaariga baska ah ayaa siday dad rayid ah kuwaasoo ku sii jeeday caasimadda dalka itoobiya ee addis ababa dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa loola cararay xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada addis ababa waddanka itoobiya ayaa ka mid ah waddamada ay shilalka badan ka dhacaan waxaana sannadkan laba kun iyo labaatanka laga diiwaangeliyey waddankaasi kiisaskii ugu badnaa oo shilal ah halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qiimo korar baahsan ayaa laga dareemayaa suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala magaalada qardho oo ka mid a deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland warbixin umuurahaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya waryaheena ceedaruu sabriye qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada qardho oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixinaya qiimo korar baahsan oo maalmahan ku yimid qiimaha xoolaha sida geela iyo ariga islamarkaana si joogto ah loo keeno suuqa xoolaha ee magaaladaasi qardho bulshadan oo aada uga cabanaya qiimo korarka ku yimid qiimaha xoolaha ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa kiiba sagaashan xool way yaryihiin waxa qaaliyanaya sida awgeed baa keenaysa geelu sidoo kaleeto wuxuu marayaa siddeed boqoloo dollar toddoba boqol iyo konton toddoba boqol lix boqol iyo konton ilaa shan boqol iyo konton sida aawadeed bay xoolu u yaraadeen xoolihii baa furmay oo aad loo qaadanayaa qiimahu aad iyo aad iyo aad buno u kacsan yahay haddana arigu neefkii aannu labada milyan ku heli jiray laba milyan iyo shan boqol buu marayaa kii aannu laba milyan iyo shanta boqol ku heli jiray saddex milyan buu marayaa aad iyo aad buu nagu kacsan yahay arigu waa hadda waa iska kacsan yihiin hoos u degi maayaan kor inay u socdaan maaha masalooyin badan baana keenaya waxaa keenaya mar adduunku waa kala xiran yahay oo gobol gobol u gudbi karaa ma jiro xoolaho xoola kama iman karaan marna xooluhu way iska dhaldhaleen oo wax iib ah oo wax yar baa uun iib geli karaba hoosuma ay degin sidoo kale mid ka mida ganacsatada xoolaha ayaa sheegaya in ay shirkadaha imaaraadka carabta islamarkaana soomaaliya ka dhoofiya xoolaha ay sabab u yihiin sicir bararka ka jira suuqa magaalada qardho laakiin waxaan aad iyo aada ugu xunnahay imaaraadka carabta oo xoolaha iyaga kansali jiray oo siduu doona ka yeeli jira maanta in xoolihii soomaaliya uu sicir barar ku keeno oo maanta annaga xoole aan dibad u dhoofinaba ma hayno maxaa yeeley xoolaha iyaga annagaba nama dhaafsiisnaba intaasoo bilyan oo xoolaha baa maalin kasta siiladaha soomaaliya lagu qalaa xoolaha dibadda loo dhoofinayo oo imaaraadka iyo dowladaha carabta aadka noogu gumaysan jiray iibka xoolaha ee maanta xoolaha iyagu u baahan yihiin
ma aha markii ugu horraysay oo sicir barar baahsan laga dareemo deegaanada ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamul goboleedyada kuwaasoo bulshada ku haya cadaadis xooggan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta